deegaanka mareer guur ee gobolka galgaduud ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin badalanayeen shan iyo toban arday oo dhammaysay dugsiga dhexe ee alma'muun munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka dugsiga mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha dugsiga dhexe ee alma'muun naciimo seefweyn ayaa ka warbixisay ardayda qalinjibisay ardayda waxay ka koobnaayeen ilaa iyo shan iyo toban arday dhammaantoodna imtixaankii dawliga ahaa ee wasaaradda waxbarashada galmudug ay qaadaysay ay ku wada baaseen marka waa ugu mahad celinaynaa wakhtigooda siddeed sano ay u soo fadhiyeen fasalladoodii koowaad ilaa iyo galaas eydka ay ka soo gaaraayeen dadaalka aad samayseen mid kasii laba jabaaran inaad samaysaan maadaama waxbarashadiina ay hore usii soconayso waalidiintan waqti badan ayay usoo horeen iskuulkaanayto ilaa iyo labada kun iyo sideedii la asaasay laakiin wuxuu dib u furmay labada kun iyo lixiyo tobankii sidaas ayuuna sideed sano ku aas-aasan yahay dafcadoodii koowaad ee sideedaadka ahaydna ay maanta u qalin jibinaysaa wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore iyo guddoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin cabdiraxmaan geeda qorow ayaa ardayda kula dardaarmay in ay ku dadaalaan waxbarashada halkaana ay ka sii wadaan midda aad maanta codsateen oo la yidhi ardadan halkan fadhisa ee quruxda badan ee dugsiga sare u gudbaaya waxay u baahan yihiin inay halkan ay ku helaan dugsigii sare hadda yuusarka aqoonsiga waa loo sii furayaa haddii ilaahay yidhaahdo laakiin laakiin sida uu guddoomiyuhu sheegay markii ay dowladdu halkan iskuul ay ka furto maadaama uu ku jiro qorshaha dowladdu waxay awooddeeda iyo tabarta ay hayso isugu geynaysaa iskuulkaas iskuulka kale ee halkan ku yaalla ka hor ayaa waxay ku xidhan tahay sidaa adinku aad u qorshaysiin iyo taladiinna laakiin dowladdu halkan maadaama magaaladaanu magaalo yar oo ardaduna ay ku yar tahay ay tahay halka iskuul oo markaas ay ayadu gacanta ku haysay hadday macalinta iyo hadday quudin tahay iyo hadday agab kala tahay ay isugu geynaysaa ilan tabartii kuma ay filna in meel oo barayfadana la caawiyo iskuulkii dowladdana la caawiyo fursadda maanta aad haysataan weligiin damba idinsoo mari mayso marka ardada waxaan leeyahay maanta ka faa'iidaysta meesha aad maxmarsiinaysaan iyo sida wax la idinla wado wasaaraddana waxaan ku xoojinayaa waalidiintana waxay rabaan ilmahan inay halkan dugsiga hoose iyo dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sareba meesha inay uga baxaan iyagoo meesha u jooga kadibna jaamacaddii halkan loogu keeno haddii loogu keeni waayana marka waxay u hayaamaan meelo aadan inay jaamacadda keliya noqoto si kastaba ha ahaatee ardayda ka qalin badalanaysa dugsiga dhexe ee alma'muun ayaa ah dufcadii koowaad ee ka qalin jibisa fasalka sideedaad dugsiga alma'muun tan iyo markii la asaasay